horta wax hooyadu dhihi jirtaa caawa ii rumooyo anu koonfur baa ku dhasho waxay dhihi jirta ilaahu reer mudug la-aan hana dhigin marka horta waxay sheegi jirta runteed ba iyadoo kartida iyo dhalinyarada iyo aftahanimada iyo runtii aad baa inaga mahad celinaya weliba gabdhaha waa waa very articulated gabdhihii meesha ka hadlay nimco iyo deeqo iyo kaafiyo iyo intii kale oo meeshan ka hadashay runtii waxyaaba waxay ka hadleen aada muxiim ah waxaan sidoo kale rabaa inaan xaaji cafiska iweydiiyey inaan isaga iyo inta kaleba aan cafiyo madaxweynihiina haddaad wax idinka dantiina ah aada ku dhaliishaan ma iidin ceeboobin khaladna ma idin samayno dhaliishu annagay dan noogu jirta laakiin caayadu iyo aflagaadadu ma fiicna marka inaad kala saartaan dhaliisha waan u baahanaa inaadna dhaliishaan waa inaga faa'iideynaa haddii ilaahayno annaga keliyana maahana dadka kalena ha caayinina caayada ceeba waay runtii kaas intaasaan aan aan aan ka odhan lahaa xarumaha dhallinyarada magacooda lagu dhis wasiirada iyo guddoonka gobolka iyo degmada waxaan rajeynaya gacanta dowladda maamulkeeda inay kusoo noqoto dhallinyaradana waxaan ka codsanayaa nidaamka ay u dhisan yihiin wasaaradaha ay khuseeyaanna dib waa u egi doonaa horta haddii dhallinyaradu ay ururo ururka dhallinyarada iyo n g o-ga de farqi baa udhexeeya sometimes waxyaaba in la kala saxaa la rabaa waxaas waxaan rabnaa inaan wasaaradaha ay shaqada ku leeyihiin inay hoos ula dhogaan laakiin markii la saxo ururkaas wixii hanti ururkaas magaciisa lagu yimid ururkaas kale ilaa ururku waa bulshadii waa qeyb ka mida dowladdii waxaan rajaynaynaa sida hadda la sheegay hadday jiraan in xarumo loogu talagalay bulshada dad gaaray gacantooda ku hayaan xarumahaas waa inay wixii loo dhisay waa in looga faa'idaystaa maamulkiisana ay gacanta soo gashaa cidda munaasabka u ah oo iska leh xarumaha dhallinyarada youth clubka iyo maktabadaha iyo waxyaabaha la xiriir oo dhan sidaan sheegay oo marlabaadna aan ku celinayo dabcan sportska iyo macnihiisa layma sharaxayo oo raggiina badankiina maxamed cabdirasaaq taageeradu lahaabaa baa baa baa si fiican wuxuu wuxuu xasuusiyey isaga waa waa dhallinyarada sportska saxda waana la foorjeeyo yiri waa runtiis dadka dadka kubadda cayaara foorjada khatar bay u tahay marka anigu ruuxaddana sportska waa iska cuslaaday raggii sportskaan ahaan jiray marka runtii gobolka mudug markaan ogaan jiray basketka ku fiicnaan jiray volleybolka waa lagaga fiicnaan jiray kaalshada marka hadda se waa isbedel joogayo dad badan oo cayaaraha si fiican u cayaaraa jira waxaan aada iyadana u rajeynayaa garoonka xawaale waxaan weliba si gaara halkan rabaa inaan uga faa'iidaysto marar badanna aan rabaa inaan ku celceliyo magaca loogu magac daray garoonka oo maxamed cawaale liibaan oo ah fikirkii iyo shaksigii uu ka soo maaxday calanka reer gaalka cayoodna ahaa waxaan uga mahad celinayaa dadka reer gaalka cayood inay meeshii ugu qaalisanayd oo jiilka barbaarinaysay oo ah garoonka kubadda cagta in loogu magac daray jacfar waa uga mahad celinaya kelmadihiisa taladiisii ahayd inay albaab albaabadeennu ay xirnaanna oo aan ballan qaadeen hadda waagi hore waxaanoo lagu sheekeeyey mudug hooyaal baa haysta laakiin hadda waxaa noo caddaatay inay niman dhalinyaro oo powerful ay jiraan marka marka insha allah ahamiyad gaaraan siin doonaa dhallinyarada iyo xiriirkooda haddii dhalinyaro aan wax u qaban lahayn ama dowladda wax u qabata tii ugu muhiimsan inaan naas ku arna maxaa yeelay in nidaamka xisbiyada badan aan ka shaqeyno horta faa'iidada ugu badan dhallinyaradaa ka helaysa ilaan dadka cabiraadda ra'yigooda meesha ay leeahay waxaan ku farxayaa inaan maanta arkay rag kaleeto oo xisbiyo kaleeto ka tirsan axsaabtu hadda waa ururo laakiin hadhow marka la kala baxo xisbiyada uu waddanku yeesho xisbiyada stateka uu wada leeyahay wey oo oo official ah oo ka mid ah qeyb ka mida dowladda wey markaas kelmadda mucaarad ceeb yani waa la ceebeeyey laakiin mucaaradku waa qeyb ka mida dowladda baarlamaanka ku jirta ra'yiga kaga duwan markaa xukuumadda haysa laakiin waxay leedahay xuquuqda xisbiga xaakamka uu leeyahay mid la miday leedahay taladii unbuu xisbigaas markaa haya marka annaga dhaliil iyo aragti ka duwan aragtida shaqadeenna waaba waxa aan rabno inaan u baratano kii naga farsamo fiican oo wax naga fiican keenayo ee, waa soo waa soo dhaweynaynaa waana la tartamaynaa haddii ilaahay Ee, marka waxaan rabaa in ruuxdaas aan abuurno qof xayndaabka dowladda iyo istaruucda ku dhex jira puntland ma colaadinayso way soo dhaweynaysa laakiin waxaan rabnaa idinka naftarkiina garaadkiina siyaasiga intuu ballaarto waxaa la rabaa waxyaabaha xuduudda siyaasiga inii ogol yahay markaad tahay muwaadin iyo waxyaabaha xadgudubka ah fiiri mararka qaarkood dadka waxaa isaga darsama mucaaradnimada iyo crimeka isagoo faldembiyeed galaayo wuxuu iska haystaa inuu mucaarad sameynayo marka meelaha khaladka ka jiro waa meelahaas oo u baahan inaan saxno mana sixi karno ilaa aan practice garayno marka waxyaabaha aan u dedejinayno een, maaragtay een, een, een, xisbiyada waxa weye in lagu practice garay waa la khaldamay waa la jabay waa laakiin marka dambe waxaa soo baxaya dad axsaabta iyo nin walba xuduudda u leeyahy waan rajaynayaa een, dhallinyaro ayay u badan yihiin wasaaradaha muhiimka dadka jooga waxaan rajaynayaa inay ahmiyad gaara ay siin doonaan dhallinyarada iyo kobacooda maadaama een, cududda ugu badan ay yihiin marxaladii odayaasha xildhibaanka ii soo qorna laga laga laga tegayo hadda dhallinyaradii aqooski bedesho codka dhallinyarada na siiya wey marka ahmiyad gaaraa leedihiin mustaqbalka soo socda keliyan ma ahana axsaabta siyaasiga oo dhan muhiimad baa u leedihiin inna lala tartamona diyaaraan u nahay annagana waxay na gelinaysaa inaa inaan diyaar garowgeena intaa ka kordhino waxaan aada ugu kalsoonahay kelmadihii quruxda badnaa ee dhallinyaradii gabdhayo wiil isugu jiray ay halka ka hadleen een, runtii een, in een, matalaadda iyo doorka siyaasadeed aad leedihiin inay aada u muuqdaan baan rabnaa oo ay ka dhex muuqdaan dowladda oo ay ka dhex muuqdaan xisbiyada oo ay ka dhex muuqdaan intellectual activity-ga oo oo dhinac walba ah Ee, youth-ka iyo sportska iyo waa waxyaabaha een, een qurxinaya inaan youth-ka dareereyna kooxda mahuraan xataa wasaaradda sportiga iyo dhallinyarada aan ku darno si ay dhallinyarada ay ay ay u dhiirigeliso oo runtii ee, koox een, ee, unique ah oo ama ee, a- abwaan dhagaaf iyo tiimkiisa runtii erayo culculus oo runtii macno weyn u sameynaya ee, dhinac walba oo sectorka ee, ah ayay ayay soo jeediyaan oo oo oo tacliin ah oo u baahan in wax laga barto marka een, waan badin doonaa ee, kulamada waan badin doonaa inaan ee, si furan u hadalno oo aanan ee, annaga aan aan aan aan reserve lahayn oo qof walba aragtidiisa uu dhiibanayo inaan doodnaan diyaar u nahay waa isqancinaynaa Een, ninkii aan ku qancino xisbigeennana waa ka mid noqonaya kan kaleetana ee, waa wada cayaareynaa siyaas- siyaasaddu waa game soo maha Ah, axsaabta kale waa cayaareynaa laakiin waxaan u sheegaynaa eh, kooxaha kale kooxdaan ka ahayn inay laacibiin badan leedahay marka inay inaysan maaragtay inaysan aada aysan ugu kadsoomin marka insha allah dhallinyaro firfircoon gabdho aada u firfircoon iyo ruug caddaa siyaasadeed ayaa xisbigan bays u ah oo magac iyo maamuus weyn ku leh ee bulshada reer puntland oo aan rajeynayno in ay u horseedaan hanaan dowladnimo oo ka duwan kuwii waagi horeeto isla jaanqaadkaas waxaan rabnaa waxyaabo badan oo dowladihii horeeta haystay oo duruufta dalka siyaasaddiisa u u qaabaysnayd ay ku kalifaysay inaan uga baxno moogtaa dowladihii horeeta xataa caqabado badanaa haysta oo duruufta siyaasadeed iyo nidaamka qabaliga iyo xeendaabkiisa ay ku xanima laakiin marka aan kan ka baxno naftarkeenna waxa weye in lagula xisaabtamo habdowladeedkii inuu isbedelo taasna waxaan rajaynaynaa in aad wax badan ka arki doontaan Een, runtii een, wixii laga hadlay ma rabo inaan wada taataabto laakiin waxaan rabaa inaan wasiirada hadda halka ila jooga ee, dhammaantood waxaan farayaa een, ahmiyadda gobolka mudug uu leeyahay ahmiyadda gobolka mudug uu leeyahay iyo mid ka badanba inaad siisaan maadaama ay muhi- muhiimad gaara u leedahay mudug Ee, mashaariicda ee, nolosha lagu horumarinayo midda amniga lagu sugayo midda dowladnimada kor loo qaadayo waxaan keliyoo rabaa inaan kusoo gunaanado waxaa goor dhow aad ka markhaanti daci doontaan anigana aqoon fiican aan u leeyahay runtii xulashadiisana ay ku timid ee, wakhti dheeroo la geliyey guddoomiyaha cusub ee gobolka mudug cabdilatiif oo oo oo nin kiil kasta buuxiye markuu inala joogan isaga idinka indhar leh oo dhallinyaro ah odayaasha mar odayaasha markuu la joogana khatar ah gabdhaha markuu la sheekaysanaa cajaa'ib ah siyaasadda marka uu ku garnaqsanayana hadda waxaa ku arki jirteen xildhibaannimadu aan sahlanayn waxaan rajaynayaa inuu isbeddel weyn uu ku soo kordhin doona ma maqaamka magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug iyo qorshaha nabadeynta ee mudug ee puntland iyo galmudug ee runtii waa nin saaxiibo badan oo ee maaragtay calaaqaad siyaasiyo xoogle la leh ee labada dhinaca kaleeto maadaama muddo badan xildhibaan ka soo ahaa ee koonfurta soomaaliya marka een een een waxaan rajaynayaa een guddoomiyaha cusub ee isbeddelka hadda ku socda gobolka in uu een een qayb weyn ka qaadan doono